إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال وحن جمعة هرتكوا هذا الليل صاحب السنه wasunatu nafsaha cidda sunnada ehelka u ah ee sunnadan saaxiibkeedii ah ee sunnada inoola timid oo ah rasuulu llaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo sunnada lafteeda ayaynu ka soo hadallay maantana waxaynu ka hadlaynaa ikhwaanii fillaah haddaynu soo tacriifinay maa hiya sunna waman saaxibuhaa waajibunaa naxwa haadihi sunna waajibka inaga saaran iyo xilka inaga saaran sunnada waxa uu yahay xilka iyo waajibka inaga saarani wujuubu اtamasuki biha wa tatbiiqiha fii xayaatina inaynu cuskanno oynu ku dhegno oo nolosheenna aynu ku xaqiijino aynu ka muujinno walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala in fara badan waxaa kitaabkiisa uu ku soo celceliyey daacadiisa iyo daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam lianna aacataani mutalaajimataan laa takmulu ixdaahumaa biduuni اlأkhraa waayo labada daaco way kala laajimayaan midna ma taam noqonayso ka kale la-aanteed waa daacada alleh iyo daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed baa in fara badan kitaabka alle ku soo celceliyey ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca oo ha khilaafina waxay daacadaasina ku imanaysaa inaynu hadigii nebiga qaadno sala allahu calayhi wasalam inaynu waddadii nebi moxamed sheexay aynu raacno inaynu sunnadiisii u la yimid ku dhaqanno ayaa daacadaasi ay ku imanaysaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yihi fii muxkami tanziili waaطiicu allaha wاrasuula lacalakum turxamuun ومن أسباب حصول الرحمة طاعة الله وطاعة رسوله وحال له رجل من قائل waaطiicu allaha wاrasuul ilaahay iyo rasuulkiisa aطeeca lacalakum turxamuun ay likay turxamuu si laydinku naxariisto ilaahay iyo rasuulkiisa aطeeca طaacada rasuulku waa min طaacati اllah wman yuطic الrasuula faqad aطaaca allah qofka rasuulka ilaahay aطeeca ee sunnadiisa ku sugnaada ee waddaduu mara yidhi mara waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecay waayo ilaahay isagaa rasuulkiisa inoo soo diray liaacatih umanay soo dirin ilaahay rasuulka ilaa liaacatihi in la adeeco mooyaane wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah waxaa ilaahay rususha usoo dirayey in la adeeco oo waddada ay ummadahooda ugu baaqayaan la maro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay aayaddii horeynu akrinay in asbaabta ilaahay raxmaddiisa lagu helo ay ka mid tahay ilaahay rasuulkiisa in la adeeco sidoo kale hidaayada dhabtii waxay ku jirtaa rasuulkiisa in la adeeco waxaa allahu yihi subxaanah wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad rasuulka ilaahay adeecdaan oo aada amarkiisa qaadataan oo wuxuu idiin diiday aada ka tagtaan oo wuxuu idinku warramay aada u rumaysaan haddaad nebi muxamed adeecdaan tahtaduu waad haloonaysaa falhidaayatu kulu lhidaaya fi taacati rasuuli illah waaldalaalatu kulu dalaala fii cusyaanih hanoon oo dhami wuxuu ku jiraa in rasuulka ilaahay la adeeco waxa baadida iyo habayduna ku jiraa rasuulka alleh in la caasiyo sala allahu calayhi wasalam waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale uu ku leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu aiicu allaha waaطiicu arasuula wauli اlamri minkum kuwa iimaanka laga helayow ilaahay subxaanahu wa tacaala aطeeca rasuulkiisana aطeeca kuwa talada laydinku dhiidayna aطeeca waa culimada iyo madaxda muslimiinta waayo culimaduna waxay hayaan amarkii ummadda ee diineed madaxduna waxay hayaan amarka ummadda ee adduunyo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu aayadda addoommadiisa mu'miniinta ah ku amray inay alle iyo rasuulkiisa adeecaan waxay culimmadu yidhaahdeen lafdiga aayadda haddaad u fiirsato ilaahay iyo rasuulkiisa daacadooda ficilka waa la soo celceliye atiicu ayaa laba jeer la soo celiyey oo alla waxa uu yihi aiicu allaha waaiicu rasuula laakiin ulilamriga aiicuu lama soo celin ee waa lagu cadfayuuna waxaa la yidhi waa ulilamri minkum waxay culimmadu taa ku cileeyeen oo ay ku tilmaameen in ilaahay iyo rasuulkiisa daacadoodu ay tahay ma'muura istiqlaalan mid layna faray mid walba iyadoo iskeeda u madax bannaan waayo ilaahay laa ya'muru ila bimacruuf walaa yanhana ila can ilmunkar waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag mooye wax kale ina fari maayo xumaan mooye wax kalena inaga reebi maayo wahaakada rasuuluh sidaas oo kale rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalam laa ya'muru ila bimacruufin walaa yanha ila can ilmunkar wanaag mooye wax kale ina fari maayo xumaan mooye wax kale inaga diidi maayo inoo diidi maayo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa macsuum oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka dhowray ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn inna soo gaarsiiyo oo uu ku xadgudbo laakiin ulil amri maaha macsuumiin waxaa dhici karta dadka inay amraan munkar waxaa dhici karta dadka inay waxa weeyaan u diidaan macruuf sidaa darteed ayaa waxaa la yidhi waa ulilamri oon ficilka la soo celin waayo daacadoodu waa tabaciya walaysad asliya daacada ulilamrigu waa daaca tabaciya waxay raacsan tahay fii taacati illaahi wa rasuulih oo waxaa la ateecayaa inta ay dadka farayaan wanaagga hadday xumaan faraanna la adeeci maayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka culimada iyo madaxda waxaa lagu adeecayaa waa fii taacati illaah waa dadka wanaagga iyo macruufka intay farayaan laakiin xumaan iyo munkar hadday amraan waa la caasiyayaa iyadoo ilaah iyo rasuulkiisa la ateecayo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku leeyahay aayad kale wma aataakum arasuulu fakhuduuhu wmaa nahaakum canhu fantahuu waxau rasuulka ilaahay idin siiyo sharciga uu idin amre ee uu idinla yimaado qaata waxa uu idiin diidana ka taga waxaa ka mid a xaqa uu rasuulka ilaahay nagu leeyahay sala allahu calayhi wasalam tasdiiquhu fima akbar wa taacatuhu fima amar walistinaabu cama nahaa canhu wazajar in lagu ateeco wuxuu ina faray lagu rumaysto wuxuu inoogu waramay laga tago wuxuu inoo diiday waa min xuquuqi lmustafaa sala allahu calayhi wasalam cala hadihi alumma waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay fii kitaabihi alkariim laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanah waxay idinku sugnaatay rasuulka alle ku dayasho wanaagsan uswatun fii cibaadatih uswatun fii akhlaaqih uswatun fii manhajih uswatun fii caqiidatih uswatun fii mucaamalatihi maca alaakhariin waa ku dayasho rasuulka lagaga dayanayo sala allahu calayhi wasalam fii jamiici jawaanibi alxayaah nolosha dhinacyadeeda oo dhan oon dhinacna laga tegayn in cibaadadiisii lagu daydo in dhaqankiisii iyo akhlaaq wanaagdi akhlaaqdiisii wanaagsanayd lagaga daydo in mucaamaladii wanaagsanayd ee dadka uu kula dhaqmi jiray lagaga daydo in waxa weeyaan caqiidadiisii toosnayd iyo dariiqiisii hufnaa lagaga daydo in rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhinac walba lagaga daydo nolosheenna walaalayaal haadihi alaayaat waxay noogu filan tahay inaynu garanno waajibka inaga saaran taacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddaynu sunnada nebiga dayacno oo axaadiisa nebiga ayaynu xambaarayna aynu ku dhaqmi weynana daacadii rasuulka waynu baal maray oo amarkii rabbi maynaan qaadan wa astaqfiru allaha alcadiima lii walakum alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal habata fi lmusnadi wasunan min xadiisi alcirbaad bni saariyata radia allahu canhu qaal wacadnaa rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama mawcidat baliiga wajilat minha alquluub wadarifat minha alcuyuun faqulnaa ya rasuula allah kaanaha mawcidatu muwadicin faawsinaa qaala uusiikum bitaqwa allahi wasamci waطaaca wain taamara calaykum cabdun xabashiy wainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiiraa facalaykum bisunatii wasunati alkhulafaaءi alraashidiina almahdiyiina min bacdi tamassakuu biha wacaduu calayha binnawaajib walaalayaal waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka sugnaatay fi lmusnadi wasunan xadiidka cirbaad ibnu saariya uu warinaya radia allahu tacaala canh inuu yidhi rasuulka ilaahay baa la wacdiyey maalin maalmaha ka mid ah wacdi aada iyo aada u xeel dheer oo quluubtayadu ay ka gilgilatay indhahayaguna ay ka ilmeeyeen laakiin dadka ay quluubtoodu gilgilanayso indhahooduna ilmaynayaan waa dadkii ruuxdoodu ay waxyiga rabbi ku noolayd ee quluubtoodu ay qoyanayd waxaa laga yaabaa innaka walaalayaal haddii intaasoo aayadood laynagu dul akriyo intaasoo xadiisna laynoo sheego inaanay waxba iska keen bedelin ilaa man raxima allah wa qaliilun maahum waxau yidhi markaa wacdiga sidaa u xeesha dheer leh aada iyo aadka u tacsiirka iyo raadka badan ayaa rasuulki ilaahay noo soo jeediyey sala allahu calayhi wasalam markaasaa nidhi rasuulkii allow kaannahaa mawcidatu muwadicin faawsinaa waxaad moodaa wacdigan midna sagootiyayo naga sii tegaye noo sii dardaaran rasuulku markaa waxau yihi sala allahu calayhi wasalam waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa iyo inaad ismaqashaan isna adeecdaan walow addoon xabashiina haytalada ha idiin qabte eh rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu u tilmaamay arrinka ay diintoodu iyo aakhiradoodu ku hagaagayso oo ah taqwa allah ayuu u raaciyey adduunyadooduna waxay ku hagaagayso oo kala dambaynta iyo ismaqalka maamulka ah wuxuu nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ninka idinka idinka mid ahee sii noolaada waxa uu arki doonaa iskhilaaf iyo iska horimaatin fara badan waa maxay dawadu rasuulkii allow rasuulkaa inoo tilmaamayo cilaajka iyo waxa lagaga caafimaadayo cudurka waxau yihi facalaykum bisunnatii waxaad haddaba laasimtaanood ku dhegtaan sunnadayda wsunat alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi iyo kuwa aniga taladayda talada dabaday qaban doona ee hanuunsan waxna hanuuninaya dabaday waa abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali ah kuwaana waddadooda qabsada waxaa riwaayaadka xadiidka ka mida inuu rasuulku yidhi tamassakuu biha wacaduu calayha binnawaajib cuskada sunnadaas gowsdambeedkana ku qaniina waxaa intaasoo alfaada xadiidka uu igu soo arooray calaykum bisunnatii calaykum waa ismu ficli amrin bimacna alzamu waa ismu ficil amar macnihiisuna waa ilzamu laazima sunnadayda waxaa lagu adkeeyey tamassakuu bihaa ku dhega oo cuskada waxaa la sii raaciyey cadduu calayha binnawaajib gowsdambeedka dhiga kul hada waa kinaayat can ilmubaalaga wa shidati tamasuki biha waxaa lagaga kinaayoonayaa sida loogu xeel dheeraaday cuskashada iyo qabsashada sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam walaalayaal sunnada khulafaa uraashidiintuna waa sunnatu rasuuli illaah oo sunnada khulafaa uraashidiinta ee lagu cadfay hamoodin mid barbar socota sunnada nebi muxamed waayo iyagu waxay ku dhaqmeen ee ay dadka soo gaarsiiyeen waa sunnaday nebi moxamed ka dhaxleen calayhi afdal asalaatu wasalaam macnaha caynkaasa isagoo caddaynaya waxaa tilmaamay asheekhu alqaari kitaabka la yidhaahdo almirqaah mujalladka koobaad safxada boqol iyo sagaal iyo sagaashan waxa uu yidhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin ereygaa isagoo sharxaya وأور فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها وحوله سنة الخلفاء الراشدين مركو النبي كعصي صلى الله عليه وسلم في النبي ويا إلا وحي تهي خلفاء الراشدين كمي عمل صلي إلا في النبي النبي محمد مهي كلام waxaa marka iyada sunnada loogu ibaafeeyey ee loogu nisbeeye loo yidhi wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin waa camalfalka ay ku camalfaleen doorashada ay sunnada nebiga wax walba ka door bideen ee ay iyada iyo waxa weeyaan sunnada wax kala soo baxeen waayo istimbaadkooda iyo halka ay fiqigooda iyo fahamka diineed ay kala soo baxayeen ee ay axkaamta sharciga kala soo baxayeen waxay ahayd sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam sidoo kale sixbat laxwadi bisharxi jaamici tirmidiy sheekha kitaabkaa sharxay jaamicu tirmidi markuu isna xadiidkaa sharxaya lafdadaa wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin waxau yidhi laysa almuraadu bisunnati alkhulafaa'i araashidiin ilaa ariiqatahum almuwaafiqata liariiqatihi sala allahu calayhi wasalam waxau yihi muraadka iyo ujeedada looga jeedo sunnatu alkhulafaa'i araashidiin ma aha ariiqadoodii dariiqa nebiga waafaqsanayday ku socdeen mooye wax kalaba ma aha yacni sunnatu alkhulafaa'i araashidiin waa sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo yacni maqsuudka iyo muraadku ma aha xataa hadday iyagu ku khaldamaan ama ay khilaafaan tooda qaata oo ta nebiga ka taga ma aha waayo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam axad ka soo hadhay oo macsuumi ma jiro xataa abuu bakrin wa cumara wa cusmaana wa caliy yacni basharka oo dhan inay masaa'ilka qaarkood ku khaldamaan ama ay dhinac maraan way ku bannaan taho waa bashar idan miqyaaska iyo miisaanka aad wax ku qiimaysanaysaa waxa weeye waa sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam sunnatu alkhulafaa'i araashidiinna waa tawaafaqsan sunnatu rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam walaalayaal hada alxadiid waxa uu nebigu inagu booriyey oo uu inagu tirtirsiyuu aada iyo aada inoogu adkeeyey inaynu sunnadiisa ku dhegno inay sunnadiisu tahay amaanun min alfitan inay sunnadiisu tahay xismatun min alfitan halka lagaga badbaadayo ee lagaga nabadgelayo khilaafaadka iyo fitanka waayo nebigu markuu cudurkii sheegay ayaa dawadiisiina u raaciyey oo ah altamasuku bisunnatih وkذلika rwى الإmam mالك بن أنس في موطئه بلاغا وwصله الحاkم وصxxhu الإmam الألباني في سiلسiلة الأحاadيث الصحيiحة أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل تركت فيكم أمرين لن تضلوا mا in تمسكتم بهmا kتاaب اللh وسنتي ولn يتفرقا حتى يرda عlي الحوض waxaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxaan idinkaga tegay dhexdiina laba arrimood oo aydaan welig weligiin aydaan hallaabayn inta aad labadaa cuskanaysaan ee aad ku dheggan tihiin waa kitaabka alle iyo sunnadayda ayaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam labadoodaasi waa lamaano aan kala tegayn ilaa waxa weeyaan maalinta qiyaamo darka ay iigu soo arooraan ay iigu yimaadaan labadaasi laa yaftariqaani abada qofka kala geeye kala kaxeeyaana waa mubtadicun daal oo dariiqii nebi maxamed ka habaabay salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh walaalayaal aayaadka aynu soo tilmaanay iyo axaadiisa nabigaynu akrinay sala allahu calayhi wasalam waxay inoogu filan yihiin inaynu garanno waajibka iyo xilka inaga saaran raacitaanka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin maxaa lagu kala saarayaa qofka sunnada nebiga raacay iyo qofka aan raacin ee iska sheeganaya khudbadeena dambe ayay noqon doontaa biidni illaah rabbana aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma ansur alislaama walmuslimiin waadilla ashirka walmushrikiin waahlik ilkafarata walmulxidiin acdaa'aka acda'a diinika ya rabba alcaalamiin wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin